Dalka Shiinaha ayaa xididada sii dhiganaya qaaradda Afrika dalal ka mida iyo meelo ka mida Eeshiya iyadoo ay jirto iskaashi dhaqaale, mid maalgashi iyo siyaasad oo uu ku yeelanayo dhowr waddan oo Afrika ah Shiinaha. Waxaa taasi dhinac socda isbahaysiga dhaqaalaha iyo siyaasadda BRICS ee Shiinaha hormuudka uu u yahay oo dalal badan ay ku biirayaan oo qaarkood Afrika iyo Eeshiya meelo ka mida Carabtu ay ku jiraan. waana qodobka aan ku eegi doonno barnaamijkeenna bandhigga v o e-da ee isbuucan inkastoo dhaqaale ahaan milatari ahaan iyo siyaasad ahaan maraykanku uu dunidu awoodda ugu badan uu ku leeyahay wakhtigan marka la fiiriyo waddamada afrika iyo eeshiya meelo ka mid a haddana shiinaha ayaan la dhayalsan karin awooddiisa gaar ahaaneed ee galaangalka uu leeyahay qaaradda afrika ee xilligan iyo maalgelinta xooggan ee balaayiinka dollar ee ku kacaysa oo shiinaha uu ka wado qaaradda afrika kuwaas oo qaarkood ku qotoma heshiisya nusqarni socon doona xildhibaan foosiyo yuusuf xaaji aadan waxay ahayd wasiirkii hore arrimaha dibadda soomaaliya iyo ra-iisul wasaare ku-xigeenkii hore waxa ay qabtaa in shiinaha uu ciyaarayo door laba dhinaca oo ay ka faa'iidaysan karaan dhinacyada uu quseeyo waxaad moodaa afashiinuhu hadda inuu xooggiisa saaray africa muddo iminka muddo laga joogaba khaasatan intan ay brigska organizationkan cusub ay samaysteen shan iyo toban sano jiree ma cusbeen brigska la yidhaahdo ee ah brazil russia india iyo china south africana sanad kadib kubilow ku biirtay haddana ay shan iyo tobanka dal waxaan leeyahay lixda dal kusoo darsameen oo ay maaragtay ballaariyeen si ay waxoogaa tartan ula galaan g seven iyo africa development bankan i m f ka iyo iyo maxay ahayte well banka oo ay samaysanayaan new development banka marka chinesku siyaasado badan buu ciyaarayaa dhaqaalaha adduunka wuxuu rabaa inuu maaragtay isaguna ka faa'iidaysto afrikada khaasatan uga faa'iideeyo waad og tahay oo dalal badan oo afrikaa hadda burishiyo iyo hayweeye iyo dekado iyo wax walba wuu u sameeyey sababtuna waxay tahay reer galbeedku africa waxay ka qaataan materialkii oo ayrin ama gaas ha noqo betrol ha noqoto ama beero ha noqoto ama macaadin ha noqoto wixii oo iyagu aan loo ogolayn africa inay warshado samaysatee ay laga iibsado wixii oo qaaliya lagu soo celiyo laakiin chinesku siyaasad kaleu ciyaaray oo uu leeyahay idinkuna faa'iidaysta anna aan faa'iidaysto rofesor maxamed xaaji mukhtaar waxa uu bare sare ka yahay jaamacadda savana state university ee gobolka georgia waxa uu sharaxayaa awoodda shiinaha ee qaaradda afrika ee xilligan run ahaantii xiriirka shiinaha iyo afrika waa xiriir hadda un bilowday maha weligiisiibuu jiray shiinaha iyo afrikaanka waxay wadaagaan dhibaatooyin badan bay soo wada mareen oo gumaystayaal badan bay soo mareen oo ay ka xoroobeen marka shiinuhu africa runtii yani wuxuu xiriirkiisi wuxuu yahay xiriir dhaqaale xiriir siyaasadeed xiriir maxaan irahdaa ganacsi xiriir nabadeed iyo shiinuhu maadaama uu maanta noqday yani dalkii ugu xooga badnaa duniyada dalka labaad lagaba yaabay inuu mar dhow noqon doono dalka koowaad noqon doono shiinuhu wuxuu rabaa in maxaan idhahdaa uu helo dalal kale asxaabtiisa ah oo ku taageerayo waxyaabaha asiga tabanayo ama ayaga waxyaabaha ay tabanayaan taasoo ku dadaalaya runtii yani aada iyo aad b ugu jira africa gees kastaba bariga ha ahaato bartamaha koonfurta meel uusan shiinuhu joogin ma jiro waxaad arkaysaa marka yani afrikaanka wuxuu ka rabaa yani shiina waxay damacsan tahay ama waxay leedahay falsafad ama siyaasad la yidhaahdo midnimada china yani china oo mid ah waxaasay ka shaqeynaysaa waxaa ka maqan dalal baa ka maqnaa oo shiineys ah hong kong baa kamid ahayd way soo ceshatay hadda waxay isku dayeysaa maaragtay taiwan inay soo ceshato marka waxay rabtaa inay taageero ka hesho dunida markii laisugu yimaado kulamadan united nationka iyo meelaha maaragtay afri marka afrikaan badan baa runtii arrintaas ku taageeraya ilaa maanta oo dhahay shiina waa inay midowdaa kuwa oo afrikaanka oo rabo midnimo inay sameeyaan ayagana shiinuhu gacan bay ke dad badan ayaa u arka xiriirka ganacsi iyo maalgashi ee mashaariicda horumarneed ee afrika ee ka wado shiinaha inay yihiin kuwo lagula dagaalamayo reer galbeedka oo saameyn toos ah waxa ay ku leeyihiin ayaa la leeyahay qaaradda shirkii ugu dambeeyey ee koonfur afrika ka dhacayna waxa uu soo shaac bixiyey dalal badan oo wakhtigan u baratamaya sidii ay qayb uga noqon lahaayeen briks briks waxaa ku jira dalalka oo horey uga mid ahaa brazil rushiya indiya china iyo koonfur afrika waxaase jira wakhtigan dalal ay ka mid yihiin imaaraadka oo doonaya inay qayb ka noqdaan dalalka horey ugu midoobay brikis ayaa dhaqaalahooda waxa uu dunida ka dhigan yahay afar meelood marka loo dhigo meel ka mida waana awood aan la qarin karin oo wakhtigan si weyn reer galbeedku ay ilgaara ugu eegayaan balse xogayaha arrimaha dibadda ee maraykanka antony bilican ayaa goor sii horreyse sheegay inaysan jirin cid uu maraykanku doonayo inuu daaqadda ka saaro gaar ahaana marka ay noqoto arrimaha afrika What we seek most of all is a true partnership between the United States and Africa. We don't want an imbalanced or transactional relationship. And our commitment to a stronger partnership with Africa.
waxa aan raadinayno inta badan waa iskaashi dhab ah oo dhex mara maraykanka iyo afrika ma doonayno xiriir aan dhammaystirnayn ama macaamil ganacsi ballankeennu waa inaan xiriir iskaashi oo xooggan la yeelanno afrika ma ahan inaan isku dayayno inaan cid kale ka badinno
aragti u dhow taasi waxaa qaba wasiirkii hore arrimaha dibadda ee soomaaliya xildhibaan fawziye yuusuf xaaji aadan horta umana umalayn maayo dhowrka boqol ee soo socdo ee soo socda inay reer galbeed dhulka gelayaan oo baaba'ayaan ma baaba'ayaan dadka haddale dedollarization baa la samaynaya dollarka degdeg looga baxayaana umalayn maayo inay sax tahay dollarku adduunkao dhan ba waad aragta soomaalidu xitaa dollar uba ku shaqeeya adduunkao dhan baa dollarka ku shaqeeya marka horta waxa la yidhahda dollarization hore u dhici maayo laakiinse dalalkaasi inay soo kacaan oo iskaashadaan eeg g seven baa jira gruupka toddobada ah jabaan mooye inta kale waa reer galbeed adduunka toddoba boqolkii toddoba keliya ka yihiin populationka dhaqaalaha adduunkana boqolkii soddon bay ka yihiin maanta qoladani markay isku darsadeen keligooda iyagoo koob iyo toban dal oo keliya ah boqolkii lix iyo afartan bay yihiin ka yihiin populationka dhaqaalahana toddobiyo soddon bay yihiin waa ka badan yihiin marka inay cunaqabatayn ku jiraan dadka ruush oo security councilkii ku jira cunaqabatayn ku jiraan iiraan ood og tahay la yidhaahdo wax marba wax loo saaro waxbay nuclear iyo waxbay wadaayo wadanadii adduunkana waaweynaa ka mid ahaabaa cunaqabatayn ku jirta marka waxaa la diidayaa un cunaqabataynta iyo cidhiidhigaas iyo tacaddigaasaa la diidayaa mooyaane adduunkan waa kooban iyo waa yaryo waa la wada shaqaysan karaa intay baaba'do reer galbeed baaba'do reer bariguna guulaysan guulu isagoo adduunka keligii qabsado ma dhacayso laakiin waa laysku barbardhacaya cunaqabatayntaas unbay ka baxayaan iyo cidhiidhigaas masalan swiftki baa laga xidhayaa baananka lacagaa isku weydaarsan jireen ruushka koo kale hadday bankagan new development banka la sameeyo by the way bankan bricks baa le laakiin adduunka dalal badan badan badan baa memberska oo lacag ku darsaday laakiinse professor maxamed mukhtaar ayaa wuxuu u arkaa dunida siyaasaddeeda inay tahay mid ku dhisan uun dan oo dhinacyadu hadday dantaasi iska helaan ay tahay in muhiimadda ay saaraan
dalalkani dan bay leeyihin saad sheegtay mugtay dan bay leeyihiin dantooday bay rabaan inay ku fushidaan ay ka heli karaayaan africa nasiib daro afrikaankii asiga qoliisiiba waxaa laga la-aya adigu dantaada maxay tahay waa laisku danaysaa dunida somaa garan maxaa adiga un lagugu danaystaayo adiga taadi ay marnaba aadan maaragtay ku shaqaynaynin oo aadan ka helaynin waa run yani shiinuhu waxa waaye siyaasad wuxuu la yimid oo ka duwan tii reer galbeed shiinuhu waxaa laga helayaa hadda siyaasad ka dibacsan tii oo kale yani sheekooyinkan masalan world bank iyo i m f iyo ma wadanayo deen bay ku siinayaan way kaa sugayaan maxaan idhaahdaa afrika afrikaankana nasiib daro madaxdooda qaarkooda way iska jecel yihin waxaan la siinayo maaragtay hadiyadahan faraha badan la siinayo waxay kaloo samaynayaan yani dhismooyin public works yani shaqa wadooyin maxaa idhaahdaa aeroborooyin istaadiyana maxaa idhahda tareenooyin laakiinse waxaa dhaqaale siinta afrika ee shiinaha ay imaanaysaa xilli cabsi weyn laga muujinayo in dalalkaasi deynta uu siinayo shiinaha ay suuragal tahay inuu lugaha u gelinayo qaan aan dhammaad lahayn waxaa la sheegay zimbabwe baa la sheegi jiray zimbabwe waxaa lasoo xaqiijiyey boqolkii toban inuu ku leeyahay deyn deynka adduunka ku leeyahay boqolkii toban inuu chinisku ku leeyahay dalalka qaar masalan iminka waxay ku heshiyeen masalan ruushka oo kale hadda wuxuu cafiyey waxalla wuxuu deyn ku lahaa afrika soomaali keliya kama cafin afriko dhan buu ka cafiyey waxaanu diyaariyo inuu raashin siiyo wixii u baahan chinisku yes highweye way dhisaan highweyaday dhisaanna dee lacagtay geliyeen baabuurta maraysaa laga jira toolka waxaan la yidhaahdo meelaha qaarkood dalalka qaar laakiin dalal badan baa jiro u ballan qaadeen inaanu waxbaba ka rabin ay grand siinayaan shirkan ay afrika u qabtaan dhowrkii sanaba lacag aada u fara badan bay ku bixiyaan marka chinisku wuxuu rabaa isna inuu faa'iido afrikana u faa'iideeyo oo gaajada iyo rafaadka iyo rooga ka daciyo inuu afduubo oo dhaco oo anigu ma qabo firsi ahaan ma qabo inuu chinisku rabo inuu afrika baabiyo laakiin inuu wuxu taro ayuu rabaa mida kale dalalkan hadda ku mid noqday ee brigska hadday tahay india hadday tahay china lafteeda hadday tahay south africa imaaraadka dhammaan xidhiidh adag bay leeyihiin galbeedka reer galbeed qolo waliba interestkeeda gaarka ay eegaysa xaggan maxaan ka helaya xaggan maxaan ka helaya xaggan maxaan ka helaya marka chinana de waa waa waa cimlaaq weyn oo soo socda laga yar werwersan yahay laakiinse anigu ma qabo fikirka inuu afrika cuno oo dayngeliyo oo baabiyo waxeeda dhacuu rabaa china way ka weyn tahay wax maaragtay afrika intay kusoo noqoto rabta inay dhacdo inkastoo dalal daris la ah soomaaliya oo afrika ah ay shiinuhu gacan siiyaan wuuna ka dhisay khadadka tareennada waddooyinka waaweyn garoomada iyo xarumo kaleeto oo lacag aad u fara badan ay ku bixayso haddana soomaaliya weli ma cadda booska ay ka taagan tahay saaxiibtinimadeeda shiinaha wasaaradda arrimaha dibadda ee soomaaliya xiriiro badan oo aan la samaynay si aan taasi uga ogaano wax ayay noo suuroobi weyday in su'aalaheenna ay ka jawaabaan wasiirka iyo wasiir ku-xigeenka wasaaradda barnaamijkiina waa naga intaa dhegaystayaal bandhigga v o eda ee toddobaadkan intaynu barnaamijkan mid lamida ku kulmi doonana sidaas iyo nabadgelyo